لله الحمd لله الثناء لله ثم الصلاaة والسلام على رsuuل اللh صلى الله عليه وسلم رb cلمna mنهma جhلna وذkrna mنهma نsيna waa casharkii konton iyo sagaalaad kitaabka atadhiib fi adilati matni اlgaayati wاtaqribi matni abi shujac fi lfiqhi الshaafici lilqaadi abi shujac alasfihaani haadaa kana kitaabu lcitqi weeyaan citqigu waa horeynta kitaabkii lagu sheegay milkiga baa la zuulinayaa binu aadam milkigii lalahaa addoonnimadii baa laga fakinaya ilaah baa loogu dhowaanaya falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba milkiga waxyaalaha addoonka hadda in islaamku wuxuu jecel yahay dadku aysan is addoonsan addoonnimada laga badbaadiyo waxaa ku garanaysaa kafaaro dadka lagu yeeshay kafaarooyinka qaar waa inaa bixisid addoon waa inaa xoreysid ujeedku waa maxay qofkan markii la yihah waxaanu ku dhacay maxaa u xal ah addoon ha xoreey in addoonkan la xoreeyo badbaado xor noqdaa la rabaa arrintaasaa isku furan ka dha islaamnimadu dadka ma cabaysanayso ma addoonsanayso lakiin inayba addoonnimada ka saadhay bay rabtaaba qofka anaa dembigan ku dhacay haye waa inuu addoon xoreeyo qof waa inuu xornimadiisa soo cesho qofkaasna xor boo noqdo waaya waxbuu dilay qof baa wax dilay kafaaradii waxaa ka mid ah taxriiru raqaba addoon xoreynteed dihaarkii oo kale qof baa dihaar la yimid xaaskiisii ka dihaartamay hooyadayo kalea iga tahay wax lamidoo yiri kafaaraa laga rabaa addoonnimadii addoon buu xoreynaya baa ka mid a yemiin iyo dhaar baa ka dhacda addoon buu xoreynaya qofka addoon xoreeyana xubin kasta xubin baa lagu furanaya wayasixu lcidqu cidqiga waa saxayaa iyo xoreynti min kulli maalikin mid kastoo wax milkisan kaasoo jaa-isi tasarufi tasarufkiisu bannaan yahay fii milkiina uu ku tasarufo qof kastoo waxa uu milkisan yahay inuu ku tasarufo ay asaxayso ayaa wax xoreyn kara kaasaa wax xoreyn kara waaya ayb muطlaqu tasaruf fi ma yamlik waa baaliq caaqil ah oo aan la maxjuur ahayn la sharin safiihnimo ama cayrnimo aan loo sharin wayaqacu waa dhacaa cidqiga iyo waxaa baabkan kutubta loogu khatimaa mataqaanaa gebagabadaa laga dhigaa fiqiga markaa timaadiid kitaabulcidqi sida loo soo wado wadaada hadda kutub inta qoray ka badaayay baa jira kitaabulcidqi addoommana ma hayne waxaan lahayn maxaan waqti u gelinaynaa laakiin waa cilmi waana imaan doonaan waana jiri jireen waaye gaaladaasoo inta lala dagaalo jihaadka xaqa ahaa muslimiintu fuliyeen dadka laga soo qabto maxaabiista ah addoonnimadu ka imaanaysa wax kale maaha marka cidqiga waxaa loogu khatimaa in ilaahay tafaa-ul ilaahay naarta naga xoreeyo gebagabada wayaqacu waa dhacaa cidqigu fi bisariixi lcidqi cidqiga kiisa iska cad waa lafdi cad iyo walkinaayati kinaayo sarbeeba lacabadaba oo macaniyati kinaayo sarbeeba markay tahay waa macaniyati niyo niyo waa inay jidho eray sarbeeba hadduu yahay waan caddayn niyaha la socoto waidaa actaqa hadduu xoreeyo qofku bacda cabdin addoon barkiis cataqa waxaa ku dul xoroobaya calayhi dushiisa jamiicuhu dhammaanti isagaiyo nin kale addoon wada leh addoonkaa intii aan ku lahaa kala barkaan ku lahaa ama saddex meelood meeshii aan ku lahaa waa waa xoreey waxaa la dhahayaa intii kalena adeer waa kugu dul xorowday barka kale qofkii lahaa ka gad lacagtii u celi addoonka ha xoroob intaadi ma xoreysa inta kalena dhaqaalaheeda baa lagaa rabaa waidaa wain actaqa haddou xoreeyo tan hore waa miaalkan kaa khalda aan kugu cesho waidaa actaqa haddou xoreeyo bacda cabdin addoon barkiis cataqa calayhi isaga addoon kale addoonkayga aan leeyahay kale barkiis baan xoreey saddex meelood meeshiis baan xoreey ma yiri kulligiis waa xoroobaya miaalka dambe wey midaan soo hormarshay tan dambe waxa weeye wadaa actaqa haddou xoreeyo shirkan qeyb nasiib oo lahu isaga ugu ahaa fii cabdin addoon walxaal kan wax horeynayana muusirun hodan uu yahay isagoo hodanoo hanti leh buu addoon isaga iyo nin kale ama laba qofoo kale kala dhexeeyey buu yidhi aniga intaydi ilaahay darti waa xor addoonnimo dambe ugu noqon mayo ma yidhi saral cidqu cidqigu waa saraayeynayaa ilaa baaqihi addoonka intiisii ka hadhay cidqigii waa usoo saraayeynaya wa kaana calayhi ninkan u xoreeyana dushiisa waxaa ahaanaysa qiimatu nasiibi shariikihi shariigiisa kii wax la shirgada la ahaa nasiibku addoonka ku lahaa qiimaheedii waa inuu cesho markaad ma horaysa ninkan kalena barkiisa lacagta si adoonkiina waa xor mithaalka hore aan soo hormasho wey ayb waman malaka qofkii milkiya waaxidan mid oo min waalidihi kuwa isaga dhalay ah qof baa wuxuu soo milkiyey oo gacanta ku soo dhigay waalidiintii qof ka mid a aabbihii hooyadii ayeydii awowga wuu soo milkiyey soo gatay iyagoo suuqa laga gadayo ma la soo qabtay ow amase maahee mawluudihi kuwu isagu dhalay mid ka mid a wuxuu dhalay iyo waxay sii dhaleen cid faraciisi ah buu la soo wareegay cataqa caleyhi waa ku dul xoroobaya ma addoonsan karo ma gadda isla markiiba waa xor bannaankaasu dhaqaaqaya qofka waalidkiis iyo dadkuu dhalay ma addoonsan karo wixii dhalay iyo wuxuu dhalay waaya ayb masaladaasna waa sidaas saas u gadayba xor buu noqonaya xadiid baa odhanaya ka waran muslim baa warinaya khayr laa yejzi waladun waalidan mid wax dhalay waalidkiis uma beegtoomi karo abaalka uu ku leeyahay ilaa an yajidahu inuu helo waalidkii dhalay mamluukan iyadoo cid kale leedahay fayashtariiha uu soo galo fayactiqahu u xoreeyo qofkii waalidka inta soo gaday xoreeyey baa waalidka u beegtoonaaday abaalkii iyo wixii ay ku lahaayeen xaq taa hadduusan helin weligu uma beegtoomi karo waay ayb asal iyo faracba marka waa isku mid faslun walwalaau wax walaha la yidhaahdo min xuquuqi اlcidqi or xoreynta xuquuqdeeday ka mid tahay alwalaa waa maxay alwalaa waaya alwalaa walbaraah moodin alwalaadan waxa weeye qolooyin kale aada hadlaya alwalaa waxa weeye xornimada addoonka la xoreeyey ka laasimtaa addoon baa la xoreeyey cid ehel iyo qaraabo iyo so u ah dad u sokeeyo ah waa la waay waxaa dad ugu xiga qofkii isaga xoreeyey kaasi isku xaq yeelanaya cid kale waa la waay kii xoreeyey maya kaasna muxuu ku helay xornimada xoreeyey watan waa min xuquuqi اlcidqi xoreynta xuquuqdeeda wey ay mulaazimu lah weliba addoonkan walahan ku lahaa waa iska daayay iyo waa ka tanaasula iyo ma ma samayn karo alwalaa waxaa la dhihi jiray awal almucaawana waاnusra iscaawin iyo iskaalmaysi iskaalmaysi iyo isgaashaanbuursi halkan laakiin waxa weeye dhaxalkii mutaysigiisa qofkii wax dhaxloo nasab ku dhaxla markii la waay qof baa addoon ahaan jira waa la xoreeyey waa shaqayso xoolow yeesho waa dhintay wax dhaxlaa la waay oo qaraabo ah oo xigto ah oo xigaa lah waxaa dad ugu soko maray ninkii baadida ahaayoo sayidkiisa ahaayoo xoreeyey waagii kii baa dhaxlaya waa intaa wa xukmu xukunkiisuna xukmu tacsiibi casabayn xukunkeedii oo kale weeye cinda cadamihi waayidiisa agteeda waay xukunka walaha waa casabada oo kale casaba haddii la waado walaha meesha soo fadhiisanaya dadka qofka qofka u dhow sooma dhaxlo saasoo kale wey guurkii dhaxalkii magtii waxaasoo dhan kanaa booskii soo gelaya wayantaqilu waa guurayaa alwalaau waluhu waa guuraa can ilmuctiqi buu ka guuraa kii u xoreeyey ila dukuuri kuwa labba u guuraa oo min casabatihi isaga casabadiisa ah sayidka addoonka xoreeyey baa mudan haddii la waayo sayidkaa dadkuu dhalay ee ragga ah ee lab ragga ah oo casabadiisaa baa u guuraya alwalaa luxmatun ka luxmati nasb qaraabanimo oo qaraabada nasabkaado kale wey wa tartiibu lcasabaati casabada say u kala tartiibsan yihiin fi lwalaa'i walaha dhexdiisa ka tartiibihim bay kuula too tahay ama kuula mid tartiibtay u kala horeeyeen fi lirsi dhaxalka kitaab lfaraa'il fiiri dadka casabada waa kala horeeyeen say u kala horeeyeen halkaana u kala hormari kolka saasaa loo kala hormarinaya halkaana waay ayib walaa yajuusu ma banaana bayculwalaa'i walaha gadidiisa walaha addoonkan qofkan ku lahayd dad addoon maahe hebel adaan kaa gaday iga gado ma asaxayso walaa hibatu siintuna ansax mayso adaan ku siiya xataa ma ansaxayso waay nabigaa diiday sal l sl can beyci lwalaa'i wa can hibatihi lamana beecin karo lamana hibayn karo faصl hada faصil wman qaala qofkii yihaahda licabdihi addoonkiisii ku yihaahda idaa midtu markii aan dhinto faanta adigu xurun xor baat addoonow markaan dhinto xor leet fahuwa addoonkaasi mudabbarun baa la yihaahdaa mudabber addoommada waa magacyo badan yihin mukatab mudabber ya kan waxaa weeyaan mudabber baa la yihahda waa mid la dib dhigay mid dib laga xoreeyo o kale wey xornimadiisaa waxay ku xiran tahay dhimashada sayidkiisa lanna almowta dhimashada duburu lxayaati nolosha dabadeed ah nolosha daqiiqadda u dambaysa waa maxay waa dhimasho ila khaatimansu waayahay wuxuu yidhi markaan dhintaa xorta hadhow markuu dhinto waa xor addoonkaas yactiqu waa xoroobaya ilaa waa kanba bacda wafaatihi sayidka dhimashadiisa ka bacdi xaggee ka xoroobi min huluihi huluka xoolaha saddex meelood meel qofku sooma dardaarmi karo ha saddex meelood meeshii baa la fiirinaya addoonkan hadduu saddex meelood meel xoolihii u noqdo waa xor hadduu saddex meelood meel xoolihii kaba yaryahay addoonku waa xor hadduu saddex meelood meel ka bato dadkii dhaxalka lahaa haddaysan fasixin xor ma wada noqonayo iyagay ku xiranta ilaa waxaa laga yaaa ninkuba saddex addoon inuu ka dhintay ninkaana wuxuu yidhi markaa dhintaan xor ah saddex addoon isagaa thuluth u ah deyna laguma leh waa xor xoolo badan buu ka dhintay addoonkan iyo ka badan baaba thuluth noqon kara waa xor waaye haddii se addoonku bato marka haddaan warasadu saamixin maya xor iskama noqon karo laakiin qofkii dhintay baa horta marka hore laga aasayaa deyntiisa baa la bixinayaa markaa ka bacdi baa wasiyadu imaanaysaa wayajuusu waxaa u bannaan qofkii sayidka ahaa lahu sayidka waxaa u bannaan an yabiicahu addoonka inuu gado fii xaali xayaati noloshiisa xaaladeeda sayid baa wuxuu yidhi addoonkaygaasi waa xor markaan dhinto sayidku waaba iska noolyahay waayahan wuu ka noqon karaa laakiin wuxuu ka noqon karaa ficil iisoo qabta addoonkan waa iska gadayaa dee wooba gaday marka dee addoonka hadhow xor ma noqonayo laanna waaba lagu tasarufay nin kalea la wareegay wuu ka noqon karaa hadalkii ahaa nooc xor baa tahay bacda dhimashadayda ka bacdi wuxuu kaga noqon karaa hadduu gado waa gada tasarufkan sayidkiio nool baa gaday addoonkii wayabdulu waa burayaa tadbiiruhu tadbiirkau sheegay oo yiri markaa dhinta ka bacda xortay meesha waa ka baxda gadiyeyba cid kalaaba la xil wareegtay waaya lamber lix buu kana qabanayaa rawa lbukhaariy wa muslim can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma ana rajula nin baa actaqa xoreeyey gulaaman addoon oo lahu isaga u sugnaaday can duburin gadaal addoonkayga haddaan dhinto xor weeye buu yidhi faxtaaja ninkiibaa addoonka u baahday laftiisa hadalka yidhi dhaqaalo u baahday fa akhadahu nebiyu nebigu addoonka waa soo qabtay sal ly slm fa qaala nebigaa wuxuu yidhi man yashtariihi minii yaa iga gadanaya aniga ninka anaa u gadaya addoonka yaa iga gadanaya addoonkan fashtaraahu nucaym bin cabdillaahi baa kala ka gatay bikadaa wakadaa intaa iyo intaa oo kutubtu sheegaan fadafacahu nebiguna waa u dhiibay ileyhi lacagtiibuu ninkii kale u dhiibay nebigaa gaday marka arrintii tadbiirka waa budhay wey tadbiirkaasi waa buray wa xukmulmudabbari addoonka mudabbarka xukunkiisu fii xaali xayaati sayidi sayidka noloshiisa xaaladeeda xukmulcabdi addoon xukunkii weeye alqini ee baraxla addoon baraxla sida loogu shaqaysto uu addoon u yahay buu ninkan u yahay hadalkii la yidhi xutarmaya ilaa uu sayidku dhinto lama gaarin nimashadeeda addoon baa tahay xamaal shaqee waa ku kaa addoon aan waxba la dhihin buu la mid yahay wuu gadi karaa wuu hibeyn karaa wuu waaya saasuu samayn karaa faslun haadaa faasilun weeye walkitaabatu waxaa kitaabada la yidhaahdo addoonka la kitaabaynayo ahi mustaxabatun taasi waa mid la jeclaystay oo la suneeyey idaa waqtigii laakiin sa'alahaa uu su-aasho alcabdu addoonku addoonka waxa yidhi hala i kitaabeeyo war maxay tahay kitaabadu sayidku waa inuu dhaho intaasoo xoole haddaa ii keentid waa ku fasaxaya xor baa noqonaysaa war soo xamaal haddii marka addoonku dhaho xoolaha waa bixinayaa ee hala i kitaabeeyo sayidku inuu ka yeelaa fiican wakaana addoonku wuxuu noqonayaa ma'muunan mid la aaminay may may waxaa dhahdaa wakaana addoonkuna uu noqdo ma'muunan mid ma'muuno la aaminsan yahayoo muktasiban shaqaysanaya xamaalan kara addoonaan kaba keeni karin maaha addoon shaqayn kara weeye waana aamin waay wuxuu soo shaqeeyana meelahan balaayo ku cunmeeyayo balwada waa keenaya sayidkii kusoo samaya qaala tacaala wاladiina yabtaguuna اlkitaaba kuwa dalbanaya dalbaya kitaabada oo mimaa malakat imaanukum addoommadiina fakaatibuuhum kitaabeeya in calimtum fiihi khayra waaye khayr haddaa ku taqaanaa waa maxay haddaa inay shaqaysan karaan ku ogtiin walaa tasixu ma ansaxayso kitaabadu ilaa bimaalin maalmooye maalkaasoo macluumin la yaqaan hoole laisla ogyahay waa inay tahay intaas yaa toddoba shilin toddoba doolar toban doolar haddaa ii keento maalan yidhah boqol doolar wuxuu doon hadho addoonku waa inuu xoolaha yaqaan laga rabo sayidkuna waa inuu yaqaan maal macluum ah wayakuunu maalku wuxuu noqon karaa mu-ajalan mid la mudeeyey ilaa ajalin muddo macluumin la yaqaan wayakuunu uunu ahaado dhe mu-ajalan maalka haddaa ishu maaha maalku waa inuu yahay mid mudaysan muddo la yaqaanayana saddex bilood shans bilood sanad waa inaa xoolaha kusoo xarayso soo xamaa aqaluhu muddada wax inta u yar najmaani najmaani laba xidig maaha se waxdigahana waa la yidhahdaa najmaani laba wakti wey laba wakti waagi hore saacadana ma jirin qalab kale oo taariikhda iyo waxaas laga fiirshaa ma jirin waxaa lagu xisaabtami jiray waxaas waxaan kuu keenayaa xidig fulaan markuu soo baxo najmu fulaan ururtu markay soo baxdo lixuhu hadday soo baxaan baa inoo ballana xidig fulaan markuu soo baxo ama dhaco marka hadda waxaa looga jeedaa ugu yaraan waa in laba wakti xooluhu kale yihiin hal mar baa ii shubaysaa waa inuusan dhihin laba wakti ugu yaraan waay muhanaa najmin wahuwa alwaqtu ma ujeedaa lianna alcaraba kaanuu waxay ku waktiyeyn jireen xidiga soo bixidiisa waxaa kaloo najmi la yihahdaa xoolaha la bixiyo waqti kasta waay wahiya kitaabadu min jihati sayidi sayidka dhankiisa laazimatun waa ka laazima khasab sayidku kama bixi karo waagi dhowto aniga addoon ku kitaabeeya waa ka noqday ma dhihi karo waa laazim heshiisow galo aan laga bixi karin wey heshiisyada moogtahay cuquudan shirkadahan heshiisyadan qaar labada dhinacba waa ka khasab cid ka bixi kardha maleh sida ijaarado kale kira haddii cid wax la kala karis kuwana dhinacna waa ka khasab laazim dhinacna waa ka jaa-is oo qofka kale waa ka bixi karaa hadda midaan arag tanaa ka mid a sayidka xaggiisa waa ka laazim wa min jihati lmukaataba addoonka dhankiisana jaa-izatun waa ka jaa-is cuquudoo dhan baa la tiriyaa intaas oo xabo waa laazimu darafayn intaasoo xabo waa jaa-isu darafayn intaasoo xabo jaa-is min daraf laazim min daraf weeye saasaa loo qaybsha waay falahu waxaa u bannaan fasquhaa dowladahan hadda wixii ay kala xarxariiqdeen ba xataa dhihi kara cid ka bixi kara male madaxweynihii dambe markuu yimaado heshiiskii kii hore galo adduunka uu la galay leeyihin kama bixi karo hadduu xataa badya biri gatay innagaa waxay ku leeyihin nala- meeshaan naloo saxiixa iyagaa kuwan iska degsaday laakiin wixii khayaano ah waxba kas cibro ma leh wax ka soo qaad kan dambe yimid waxay tiraamayaa dowlad hore heshiisa gashay ma burin kadib madaxu u sareeyey heshiiskiisa horaa lahay kama bixi kardhi kuleeyahay laakiin hadduu noqdo khaainulwadan khaainuddiin khaa'inu shacb ah oo dalka iyo dadka sunuud siisanaya bad iyo bir iyo diin iyo dad xagga sharcigiisu ictibaar ma leh wax laga soo qaadaya ma leh kama jiraan wayaa laleeyahay lacagtinaysa idinka khasaar waay falahu waxaa u bannaan addoonka haddii mar xaggiisa jaa-is ka tahay fasquhaa fasakhideeda mataa shaaa kolkau doono markau doono xilligau doono waay ayuu saas samayn karaa addonki baa dhahay anigu shaqo waaye lacagna waaye xoolaha ididheena ma keeni karo addoonnimadaydii baan rabaa waa iska daysanay addoonnimadeed hadduu isagu dhaho aye ahlan wasahlan baa dhahaya sayidku isagu ma dhihi karo walilmukaatabi kan la kitaabaye waxa u bannaan adtasarufu inuu ku tasarufo fii maa fii yadihi gacantiisa waxa ku jira oo min almaali xoolaha xoolaha uu soo hela xoolaha uu gacanta ku hayo wuu ku tasarufi karaa ha rogrogo ha bacay mushareeyo ha badiyo waa isagaa waa loo waa loo ogolaado wayajibu waxaa ku waajiba cala sayidi sayidka wax kitaabeeyey an yadaca inuu ka rido canhu addoonka min maalilkitaabati kitaabada maalkeeda xaggeeda maa shay inuu ka tuuro disconti miyaan dhahnaa waay ama waxay dhahaan murcaad carabtu min maalilkitaabati kitaabada maalkeeda maa shay yastaciinu bihi ou addoonku ugu kaalmaysto calaa adaa'i nujuumilkitaabati kitaabada kharashkeeda gudashadeeda wuxuu ugu kaalmaysto waa inuu ka rido waxaa ii keentaa lix boqoloo kun xor baa noqonaysaa laba waqti baa ku kala bixinaysaa najmaani laba waqti sheeg labadaa waqti oo waqtiga horena waa intaa waqtiga dambana waa intaa bish bishaa hebele iyo bishaa heblaha sayidkan khasab waxaa ku ah xoolahaas uu ka sugayo qeyb ka mid ah inuu ka dhimo addoonka haddii kale waa inuu qeyb wax siiyo gacanta ku qabsado gacan qabsi waa inuu dhaho lixdii boqol kontonaan kaa dhimo ama boqolaan kaa dhimo waa inuu ka rido haddii kale waa inuu u dhiibo labadaa midab wa aatuuhum mima lilaahi اladii aataakum war ilahay wuxuu idinka idin dhiibay idinna u dhiibay addoommadan ah hawsha u didheen suurat nuur suuradda la yihah dumarkaa la baraa la yidhah suuraddan waay axkaam badan baa ku jira waay gabar kaas halo hala baro iyo diinta o dhan ba waa saase walaa yactiqu ma xoroobayo addoonkii mukaatabka ahaa ilaa biadaa'i jamiici ilmaali maalka dhammaantii gudashadiisa mooyaane xoolihii loo diray ilaa u wada bixiyo waa addoon maxaa loo diray boqol kun keen baa la yihi sagaashan iyo sagaal kun buu baxshay maxaa ku dhiman kun boqolkii kun sagaashan iyo sagaal kun buu baxshay kun baa ku dhiman kunkaas waxay ka dhigan tahay isagoo weli waa sidiisii addoonnimada ilaa uu shilinka u dambeeya bixiyo waa sidiisi ma xoroobayo walaa yactiqu ma xoroobaayo ilaa biadaa'i jamiici ilmaal maalka dhammaantii bixinteeda mooyaane si kale uu ku xoroobaayo ma jidho almukaatabu cabdun xadiidka arag abu daawuud baa wariyay mukaatabku waa addoon maa baqiya calayhi intay ku baaqi tahay min mukaatabati xoolihii lagu kitaabeeyey dirhamun hal shilin hal shilin inta lagu leeyahay waa addoon waay markuu dhammeeyo buu xor noqda oo qofkaasi wuxuu noqday mid madax bannaan addoonnimadiina iskaga tegey ayuu noqonayaa waay marka fasalkaasna waa miskulkhitaam waa cashirkii gabagabada kitaabka in sha allah beri baa akhriyayna daalan wallahu subxaanaه wa tacaala aclam الsawaab